barnaamijka dhallinyarada maanta halkan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika iyo lixda iyo barka aroornimo ee xilliga washington d c waana maalin khamiis ah laba-iyo labaatanka bisha abril ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaan idinku hayna idaacadda iyada duhurnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan iskuulka hoyga laascaanood oo fursado shaqo siinaya dhallinyarada soo dhammaysta jaamacadaha fursadan markaanu hellay oo aan mxuuh macalimiintii iskuulka anugu gaar ahaan aan ka mid noqday waxa aan ku matelay fursaddaas inay ahayd fursaddii ugu qaalisanayd ee aniga macalinimay soo marta sababtoo ah waxa weeye macalinimadii heer ku habboon oo dugsi ku habboon inaan ka shaqeeyo marka hore iskuulle kale waa kasoo shaqeeyey laakiin iskuulle gaar loo leeyahay oo aan qofka aqoontiisa iyo kartidiisa la eegayn bay ahaydoo lacag uun dadka laga urursado waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamij lagu dhiirigelinayo hal abuurka gabdhaha dhallinyarada ah oo lagu qabtay magaalada boosaaso sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan qasooyidkii aan ugu talagalnay bisha barakaysan ee ramadaan
محمد به ونوح به وموسى به وعيسى به
ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
rag hubaysan ayaa saaka magaalada muqdisho ku dilay doktar xasan cismaan ciise oo ku magac dheeraa daktar guurane kaasoo ahaa dhakhtar ku takhasusay cudurrada maqaarka kana mid ahaa dhakhaatiirta uga caansan soomaaliya wariyaha v o e-da ee magaalada muqdisho ayaa ku soo warramaya in kooxo bastoolado ku hubaysnaa ay dhakhtarka ku dileen gurigiisa oo u dhow maqaayadda caynu shamsi ee xaafadda albaraka ee degmada hodan dhakhtarkan oo sidoo kale ka howlgeli jiray rugta caafimaadka ee buurane ee uu aas-aasay ayaa la sheegayaa in uu ahaa dhakhtar si bilaash ah ku dawan jiray dadka danyarta ah ee magaalada muqdisho wuxuu sidoo kale ka mid ahaa dhakhaatiirta aanan dalka ka bixin intii ay socdeen dagaalada sokeeye ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda dilka dhakhtarkan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa sheegay in xukuumadda madaxweyne biden ay mudanayaasha kongareska kala xaajoonayso sida ay u ansixin lahaayeen lacag gaadhaysa saddex boqol oo milyan oo dollar oo gargaar dheeraada oo ay dowladda maraykanku siinayso dalka afghanistan sanadkan labada kun iyo koob iyo labaatanka kaalmadan dheeraadka ah ee maraykanku siinaya afghanistan ayaa loogu talagalay horumarinta haweenka adeegyada xalinta khilaafaadka saxaafadda madaxa bannaan iyo arrimaha dimuqraadiyadda dadaalkan gargaarka ayaa imanaya iyada oo maraykanka iyo naato ay ciidamadooda kala soo baxayaan gudaha dalka afghanistan marka la gaadho bisha sebtembar ee sanadkan xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa socdaal kadisa oo aan hore loo sii shaacinin ku tegay dalka afghanistan toddobaadkii hore ramadaan kariim duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaasaad nagala socotaan waa v o a washington iskuulka hoyga laascaanood ayaa fursado shaqo siinaya dhallinyarada kasoo baxa jaamacadaha kuwaasi oo macalimiin ka noqonaya dugsigaasi oo wax lagu baro ardayda ka yimaada miyiga oo laga caawiyo maadooyin dhowra wariyaha v o a cabdikariin cabdilaahi olol ayaa la kulmay jaamac xuseen bulaale oo ah macalimiinta dugsigaasi loo qoray waxaanu uga waramay shaqada ay ka heleen dugsigaasi bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa jaamac xuseen bulaale waxaan ka tirsanahay macalimiinta dugsiga sare ee hoyga laasacaanood ama laasacaanood borden secondary school muddadii iskuulka dib loo habeeyey ee secondary bordenka laga dhigay macalimiintii ka bilowday baan ahay waxaan ka dhigaa maadada biologiga ah oan takhasus ahaan leeyahay heer jaamacadeed iskuulkan markii ugu horeysay waxaan dib albaabada loogu furay kii aduu caqabado iska yar dhacay iskuulka dhisma ku socday waxaa si toos oonu bilownay saddexdii february kii waxaanu ka saarnay arday tiro badan oo kasoo kala yimi deegaanada ku xayndaaman gobolka sool oo ah ardaydii loogu talagalay kriteriyada ama qaab dhismeedka iskuulka loogu talagalay waxaa weeye ardayda jooga tuulooyinka aan lahayn sekondariyada ama aan awoodin qarashka waxbarasho ee heer secondary xilligaa aan furnay waxaanu ku bilownay dhul guryo loo kareeyey oo markaa iskuulka dhisma ku socday seegsee ku dhaco ama waxbarashadu ku adkaato waxaan u sameynaa classroom deria oo after school program baan u sameynaa dib baan usoo celinaa waxaan idhaahnaa waa kaabnaa maadaama ardaydu ay kasoo jeedaan ka yimaadaan tuulooyin waxaa dhici karta xagga languageka ama luqadaha maadooyinka qaar ingiriis ku baxayaan marka sidaasaan markaa u tayaynaa oo u bahay
macalin waxaad ka mid tahay aqoon-yahanada wax ka dhiga balka uru fursadan inaad qayb ka noqoto sida dadka tuulooyinka wax loo bari lahaa qaarkoodna ay u noqdeen dad meel fiican ka gala dhanka waxbarashada oo kale baliga war
runtii iskuulkan markaan macalinka anuu ka noqonayey qaadashada laga qaadinayey waxaan ku soo baxay tartan aqooneed oo waxaan ugu tartamaynay gobollo badan fursaddan markaanu helay ooan mxh macalimiintii iskuulka anuga gaar ahaan aan ka mid noqday waxa aan ku matelay fursadaas inay ahayd fursaddii ugu qaalisanayd ee aniga macalinimo ay soo marta sababtoo ah waxa weeye macalinnimadii heer ku habboon oo dugsi ku habboon inaan ka shaqeeyo marka hore iskuulle kale waa kasoo shaqeeyey laakiin iskuulle gaar loo leeyahay oo aan qofka aqoontiisa iyo kartidiisa la eegeyn bay ahaydoo lacag uun dadka laga urursado xagga waxbarashadana aan tayo lahayn ardayda ka faa'iidaystay laba dafcadood oo foonfoor aanu ka saarnay waxay ahaayeen ardaydii ugu sarraysay gobolka sool sagaal iyo tobankii waxaanu helay scholarshipka ugu badnaa labiyo toban arday oo jaamacadda etoobiya iyo maqale galay baa ku jiray arday gatay jaamacadka aaday baa ku jiray nasiibka kale waxaa weeye ardayda foonfoorka arday quriya c ma keenin a plus iyo b iyo b plus bay ku wada baxeen taasi oo guul noo soo hooyatay oo markaan annaga dhiirigelin lagu samaysa macalimiintayada fursadaha uu yahay dhallinyarada oo kale ay waxbaranaysa ay kaga duwan yahay waxbarashada kale macalin jaamac maxay tahay
maadaama waxbarashadu ay tahay xerays ama hoy qofku uu joogayo wuxuu kaga duwan yahay ardayga dheyga ah ardayga dheyga waa arday iskuulkii aadayo oo wakhti kooban ku jiray ardaydan waxaa lagu talagalay inay waxbartaan muddo toddobiyo toban saacadood ah oo habeen iyo maalin isugu jirta fursadda kale ay heleen waxaa weeye ardaydu oo aadka ugu sahlaysa waxbarashada waxaa weeye ardaygii meeshuu seexanayay iyo meeshuu uu wax ka baranayay waxba isuma jiraan su-aasha ugu dambaysa bal ka waran tirada dhallinyarada aqoon-yahanada ee jaamacadaha soo dhameeyey sidaadoo kale oo ardaydan tuulooyinka laga keenay waxbara
tirada macalimiinta iskuulka ka shaqeeya marka maamulaha laga reebo waa labiyo toban macalin labiyo tobanka macalin waxay isugu jiraan macalimiin shahaadada labaad ee jaamacadda wata anugaan ka mid ahay master degreega iyo macalimiin shahaadada muxuu ahaa digreega koowaad wata laguma jiro macalin aan intaa waxaan ahayn aan wadan sababta waxa weeye kriteriyadii macalimiinta lagu qaadinayaba waxay ahayd macalin kastaaba inuu heer jaamacadeed shahaadada koowaad ama shahaadada labaad haysto markaan xagga tiijinkooda ama waxbaridooda ardayda aan u kuurgalay oo aan eegno ama anigu aan darsayo waxay ahaayeen macalimiintii ugu fiicnaa weeye iskuulka jooga oo aad bayna isaga xil saaraan mas-uuliyadda ardayda iyo waxdhigisto haatanna aanu aadno dhinacii qhasiidooyinka ramadaanka waa kan shimaali axmed shimaali barnaamij lagu dhiirigelinayay hal abuurka gabdhaha dhallinyarada ah ayaa lagu qabtay magaalada boosaaso halkaas oo gabdhaha ay ku soo bandhigeen agabyo ay sameeyeen oo ay suuqgeynna halkaasi ugu sameeyeen fu'aad xasan cali oo ka mid ah dadkii soo abaabulay barnaamijka ayaa uga warramay wariyaha v o e da ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf barnaamijkaas ujeedkaan u qabanay wuxua barnaamij ay gabdhuhu ay ku soo bandhigayeen hibooyinka iyo hal abuurada ay leeyihiin wuxuu isugu jiray laba waxyaabood qayb ka mid ah gabdhuhu waxay soo bandhigayeen hal abuuro ay curiyeen maasooyin isugu jira buraanbaro gabayo maasooyin heeso iyo waxyaabahaas oo ayuu hibo gaara u leeyihiin sidoo kale waxaa jira gabdho badan oo xirfadlayaal ah oo ay soo soo bandhigeen xirfadda ay iyagu leeyihiin ha noqoto arday leh xirfadda harqaanka iyo dhartulista iyo sidoo kale waxaa u dheer dhartulistaas waxau dheer dhisaynka inay samayn karto gabdhaha qaarkood sidoo kale xirfadda cunto karinta waxaa kaloo jiray xirfadda gabdho leh xirfadda samaynta shaabooyinka samaynta saliidooyinka waxyaabahaas oo lamid a waxyaaba lamid ah waxyaabahaas oo ardadaasu ay ku kasbadeen waa las oran karaa lagu dhiirigeliyey iyo waxyaabaha iyagu ay ku kasbadeen iyagu isbareen sidoo kale waxaa jirta arday ka kasbatay xirfadahaas qaarkood laabka jaamacadda oo maadaama iyadoo ay tahay gabar dhigata shaybaarka sida iyadoo noo sheegtay inay ka kasbatay tijaabooyin ay sameysay islamarkaana u suurta gashay marka ugu dambeysay inay sameysto shambo ay ka sameysay waxyaabaha laisku antibiotic waxyaabaha wasakdilayaasha ah oo dhan oo ay isku dardartay
waaya marka ujeeddada aad intaasoo dhalinyaro ah oo gabdhaha aad u qabataan barnaamijkan oo lagu dhiirigeliyo muxuu daaranaa ujeeddada ka lehdeen muxuu ah ujeeddada koowaad anagu aa daacad ka lahayd waxay ahayd kor loogu qaado hibooyinka iyo halabuurka iyo kartida gabdhaha si idaacaddu ay door muhiima u siiso gabdhuhu ay waxbarashada ay door muhiim uga qaataan ay ku wanaagsanaadaan sidoo kale hibooyinka gaarka ay leeyihiin gabdhuhu inaan soo bandhigno si gabdhahaas loo dhiirigeliyo sidoo kale waxa meesha aan ka marnay waxa weeye in gabdhaha halabuurka leh ama xirfadaha leh in aanu usoo bandhigno cid walba oo ay khuseyso ha noqoto cidda maalgeliyaasha ah ha noqoto cidda taageera arrimaha haweenka iyo cid walba oo arrintan xiriir leedahay ujeedka ugu weynena waa in gabdhaha xirfadooda iyo aqoontooda sare loo qaado intuu socda bandhiga gabdhahan waxay soo bandhigeen cunooyin kala duwan la sameeyey sidaa sheegtay dhar la toray oo noocyo kala duwan laga sameeyey marka ma jiraan gabdhahaas inay waxa ay sameeyeen oo kale ay sii iibiyaan si gaara gabadha xarqaanka oo kale dharka ay tusho ma jiraan in magaalada ay geliso kadibna laga iibsado ustaad yuusuf aad bay u jirtaa arrintaasu siday gabadha iyadu ay sheegtay nala wadaagtay in ganacsigan ay muddo laba sana ay waday gelinka gelinka ay wax barato mooyaane gelin kale inay shaqadan qabsato waar arrin aad u wanaagsan oo rabno inaan ku dhiirigelino sidoo kale aan doonayno in ardayadaas oo kale in sare loo sii qaado xirfadeeda in loo helo maalgelin si ay beri ka maalin hadafka iyo hamiga ay leedahay u rumayso iyo iyadoo iyo la dagaalanka shaqo la-aanta iyo wax walba oo oo ardayga caqabad ku noqonaya markii uu waxbarashadan dhamaysto inuu heli waayo fursada shaqo uu ku maareeyo noloshiisa dhalinyaro badan ayaa jira barnaamijkana dumarku garu ahaa marka aaway doorkii dhalinyarada dhalinyaro kale oo hal abuur leh baa jira oo wiilala oo inta badan ee magaalada boosaaso ku dhaqan aslan way way jirtaa dhalinyaro badan oo hibooyinka noocaas oo kalea leh daacaddu waa i taageertaa oo lasoo bandhiga xilli gaara oo loo qabto wiilasha laakiin barnaamijkan wuxuu mar walba markaan wuxuu gaar u ahaa gabdhaha oo keliya gabdhaha ardada jaamacadda dhigta oo keliya ayuu gaar u ahaa laakiin meesha kama marna in iyagana sidoo kale wiilasha in markooda loo qabto barnaamijyada noocan oo kale ay soo bandhigaan waana qabanaa xilli walba oo dee waxay laba waqti bay kala leeyihiin waxaa jirta mar wiilasha loo qabto barnaamijyo ay barnaamijyo kusoo bandhigayaan hibooyinka iyo halabuurada ay leeyihiin sidoo kale xilli wax jirta gabdhahana loo qabto marka laakiin barnaamijkan hadda aynu ka waramayno waxaa barnaamij loogu talagalay gabdhaha oo keliya gabdhuhu marka ay kusoo bandhigayeen dhammaan ardada jaamacadduna si wiilal iyo gabdhaba si waxaw si siman loo dhiirigelinayay hablaha jaamacadda markii uu soo gabagababeyd hal abuurkaasi haweenka ay soo bandhigayeen dhar tulista oo kale ugu dambeyntii intaas oo tijaabo ah oo hal abuura haweenku soo bandhigeen noocyada kala duwan waxaay sameeyeen ay soo bandhigeen maxaa idiin soo baxay marka waxa u weyna noo soo baxay waxay tahay inay jiraan arday badan oo leh fikrad ganacsi arday badan oo leh xirfad una baahan dhiirigelin u baahan in loo raadiyo maalgelin maalgelina xitaa aan isdhihi karno aan aad u weyneyn ka jaamac ahaana wax noo soo baxay in gabdhahaasoo kale ay u baahan yihiin in la taageero fikradahooda iyo halabuurada ay leeyihiin iyo xirfadaha ay leeyihiinba in loo helo cid u maalgelisa waana u raadin doonaa insha allahu tacaala waana midda aanu barnaamijkan waxa uu mirahana uuna tusay iyo waxa nooga soo baxay waxay tahay in aad muhiim u tahay in ardadan la dhiirigeliyo xirfadoodana waxa weye laga faa'iidaysto kaasi wuxuu ahaa fu-aad xasan cali oo magaalada boosaaso ugu waramay waryaheena yuusuf maxamuud yuusuf haatana dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaayo waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaa la dheelay kulamo ka tirsan horyaalada kala gedisan ee yurub dhinaca yozeriada dalka talyaaniga haddii aynu ku hormarino naadiga yuventus ay guul muhiima ka gaartay naadiga barma oo ay saddex gooli gool kaga adkaatay ciyaaryahan sandro ayaa laba ka mid ah saddexda gool ee yuventus ku awoodnaato u dhaliyey halka goolka saddexaad u dhaliyay ciyaaryahan delight brogman ayaa goolka keliya ee madiga ee naadiga barma ee la timid u dhaliyey naadiga inter milan ayaa waxa ay la ciyaartay naadiga sbezia waxaana inter oo guul muhiima u baahnayd ay ka fakatay in ay guuldaro la kulanto kadib markii ciyaarta ay ku dhamaatay gooli gool sbezia ayaa goolka ku hormartay waxaana u dhaliyay ciyaaryahan diego farias hase yeeshee evan beresich ayaa u bareejeeyey daqiiqadii soddon sagaalaad sagaashanka daqiiqana ciyaarta waxay ku dhamaatay bareejadaasi gool iyo goolka ah maanta waxaa markaasi is arki doona oo dheeli doona zeriada laba kulan oo xiiso badan rome iyo atlanta napoli iyo lazia ayaa sidoo kale wada ballansan horyaalkaasi waxaa hogaaminaya oo kaalinta koowaad ku jirta naadiga kubadda cagta ee inter milan oo iyadu kulamadii ay ciyaartay oo labi soddon kulan ah hadda iskale toddobaatan iyo lix dhibcood waxay toban dhibc ka sareysaa naadiga ac milan oo lixdan iyo lix iskale yuventus iyo saddexaad soo gashay oo hal dhibc ka hooseysa naadiga ac milan lixdan iyo shan ayana iska leedahay atlana lixdan iyo afar ayay iska leedahay dhinaca iyo zeri aada marka aynu ka gudubno oo aynu aadno dhinaca iyo dalkaasi spain naadiga kubadda cagta ee real madrid ayaa guul muhiima ka gaartay naadiga cadiz ciyaar ku dhamaatay saddex gool iyo waxba oo naadiga real madrid ay ku awdnoonatay saddexda gool naadiga kubadda cagta real madrid waxaa u dhaliyay ciryaan benzema oo laba ka mid a uu dhaliyey halka goolka kale uu dhaliyay ciryaan odriozola daqiiqadii soddon iyo saddexaad ee horyaalka waxaa hogaaminaya oo kulamada la ciyaaray ilaahi hadeertaan kaalinta koowaad ku jira naadiga kubadda cagta ee real madrid oo iyadu labiiyo soddon kulan ciyaartay toddobaatan dhibc iska leeda waxaa dhibco intaas lamid a iska leeda naadiga atletico madrid hase yeeshee hal kulan baaq u ah naadiga atletico madrid soddon kulan ayay ciyaartay sevilla lixdan iyo toddoba ayay leedahay barcelona lixdan iyo shan ayay iska leedahay oo laba kulan ayay ka hooseysaa naadiga atletico madrid haddii barcelona maanta ay badiso micnaheedu waxay tahay in kaalinta saddexaad ay soo gali doonto oo ay noqon doonto lixdan iyo toddoba dhibcood dhinaca iyo dalkaasi ingiriiska naadiga kubadda cagta tottenham oo dhowaan tababaraheedii jose marino abruse ayaa guul muhiima gaartay kadib markii laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga southampton aston villa iyo mancity oo wada dheelena naadiga kubadda cagta mancity ayaa laba gool iyo gool ku howdroonatay horyaalkaasi waxaa hogaaminaya naadiga mancity oo toddobaatan iyo toddoba dhibc iska leh manchester united lixdan iyo lix ay iska leedahay lester waxay leedahay konton iyo lix dhibcood chelsea konton iyo shan ay iska leedahay maanta dhinaca iyo dalkaasi spain kulamada la ciyaaradoona waxaa kamid ah atletico madrid waxay la dheli doontaa naadiga hoska garnada iyo eber ayaa sidoo kale ballansan real sociedad waxay la dheli doontaa naadiga salta vigo barcelona waxay la ciyaari doontaa naadiga khitabe xubinta ciyaaraha dhegeystayaal halkaas aynoo joogto
mahadsanid jamaal axmed cusmaan oo ciyaarihii nala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington dhinacii qasaa'idka bisha barakaysane ramadaan aanu ugu talagalnay ayaynu jalleecaynaa codadka fanaaniinta dalmaryare iyo awliyo
qasiidadaasi ayaa ugu dambaysa dhegaystayaal idaacaddeenni duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo galabta xaggiina afarta markay saacaddu tahay intaan hawada dib ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo nabadgelyo